Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa beeralayda deegaanka Buloogudud ee waqooyiga magaalada Kismaayo u qabatay tababar kaas oo ku saabsanaa sidii xal loogu heli lahaa fatahaadaha soo laalaatay iyo cayayaanka waxyeeleeya dalagyada beeraha. Sidoo kale, tababarka oo muddo saddex maalin ah socday ayaa ku saabsanaa sidii ay u midoobi lahaayeen dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanka Buloogudud. Guddoomiyaha deegaanka Buloogudud Maxamed Cabdulaahi Cabdalle ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tababarka iyo sida ay uga faa'iidaysteen beeralayda deegaanka.
Wuxuu ku saabsanaa wacyigelin in laga wacyigeliyo dadka beeralayda ah si ay ula qabsadaan cimilada, si ay ula qabsadaan iyo fatahaadaha jira, sidii looga hortegi lahaa ee loo gaashaaman lahaa ee ku saabsanayd. Meelo badan mar wuxuu ku saabsan yahay xagga biyaha, mar wuxuu ku saabsan yahay xagga beeraha cayayaanka sidii looga difaaci lahaa. Mid waa kan hadda xagga cimilada ah, tab- tababarada lagu qabanayay midba noocuu ku saabsanaa. waxaal noocuu ma jirin marka mid walbana faa'iidadiisuu leeyahay dad badan oo shacab ah oo beeraley ah oo een, ku nool oo xoog- xoogsataa yaa ka qaadanaya khibrad iyo tababar sideedaba tababar haddii la qabto faa'iido badan baa ku jirta nooca xilligaas ah oo tababarka loo qabanayo tababarku noocyo badan buu leeyahay Een, runtii dadka beeraleyda ah waa dad aad u khibrad badan sababtu waxaa weeye shaqadoodu waa beer iyo biyo waxyaabaha hadda laga laga wacyigelinayna waxaa u badan fatahaadaha iyo biyaha yaa u badan Een, marka wuxuu u leeyahay faa'iido badan oo aad badan buu leeyahay ninku wuxuu difaac buu gelayaa sidii uu isaga difaaci lahaa Een, markii xilli roobeedka iyo fatahaadu ay imaan hayaan suu uga gaashaaman lahaa yuu iyo wacyigelinta ku saabsanayd Tababarkani loo qabtay dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanka Buloogudud ayaa ku soo aaday xilli roobka guga ah oo ka curtay gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay dadku u diyaar garoobayaan inay beerahooda tabcadaan iyadoo dhanka kalena ay jirto cabsi ay ka qabaan fatahaadda webiga waxaana dadkani la baray laguna wacyigeliyey sidii ay uga feejignaan lahaayeen khataraha ka imaan kara haddii uu webigu fatahaad sameeyo iyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen cayayaanka abuurka beeraha ka dhibaateeya